waxaa laydhahaa muraayo aadan cabdi waxaan ka imi qaxootiga xagardheere waxaan ugu baaqayaa in wadan intaasoo sana dowladda kenya aan la deganeen dhibkuma aanan arkin intaasoo sana aan la nooleen oon la deganeen oo dowladda kenya wadankeeda waan ku nabadgalnay waan ku nabadya caalamaalnay gabdhihii ilmihii ku dhasheen baa ku reeraysteen mahad baan ugu celinaynaa taas intaasoo sanayna hayse hadda maanta haddii guuranaa la dhehe annagoo kalsoonida u qabnay ayaan rabnaa inaan ka guurno bismillahi raxmaan raxiim magacayga isaaq aadan udwaa baa la yidhahdaa anigoo ka socda xerada xagardheer waxaan maxaan ku radaa meeshaan u imaad oo ilaa saaka maxaan ku radaa xagardheer iyo dhadhaab dhexda inaan soo lugay ugu kallifay waxaa weeye anigu maxaan ku radaa nin xamaalataan ahaa xagardheer ayaan deganaa markaan deganaa dadkii waxaan ahaa khaasatan muqdisho oo transitka lagu soo xareeyey
aniga kareeta ayaan lahaa xamaalasho ayaan ahaa oo ka xamaalinaya xeerada xagardheer markaa kareetadeydii iyo ilmahaygo maarata alaabteeda waxuu maacuuntayda waa waawada dhiibay soomaaliya jiraan marka hadda ilmihii baan yaan la joogaa